gudoomiyaha dhalinyarada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle cabduqaadir xasan yuusuf oo loo yaqaano nigeria ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay sidii loo horumarsiin lahaa isdhexgalka dhalinyarada ku nool deegaanada maamul goboleedyada dalka si looga dhabeeyo xasiloonida iyo isbarashada dhalinta soomaaliyeed wuxuuna gudoomiye abduqaadir sheegay in kubadda cagta ay qeyb ka tahay in bulshada ay isjeclaadaan laguna horumarin karo wadanka jowhar waa magaalo aada weyn degmada jowhar caasimada hirshabelle haddana waxaa ka dhisan dhowr iyo labaatan tiim oo seyri a ah haddana haddii aan maaragtay timamkaas lasu keeno koob loo qabto waxay baran isbaranayo kan xaafada geeskeedan degan iyo kan kaloo geeska kala jiro kow introductiona ka imaana oo isbarana tim hebel isagoo kamid iyo kanoo tim hebel kamid ah marka sportigaas ugu horeeyo dhalinyarada kaalin weyn dhexgalada bulshada ay waxweyn kaga qabtaan second waxay sameeyan haddana safaro kale oo ka baxsan out of jowhar oo markaas ay kusoo bartaan dhalinyaro kale ama degmooyin kale haday tahay balcaada haday tahay mahadaaye haday tahay muqdisho iyo ilaahay kuma darnaaday waxyaabo kaloo badan ay sameeyaan dhalinyarada isdhexgalka bulshada marka kaalinta ugu muhiimsan ba iga qaataan dhalinyarada waxaan leeyahay waxaa la gaari doona horumar laakiin haddii maaragtay garuub dhalinyaro dhinacaas kasoo jeeda haddii si dadban ay wax u fikiraan oo ninkaas aan maaragtay ku fikirno annaga aan maaragtay isku hebelnahay iyo haddii la dhaho oo danta dhalinyarada guud aynan laga midaysnaanin waxaan isleeyahay oo isu dhac iyo jab oo maaragtay dhalinyarada xaggeeda ku timid waayo laakiin haddii dhalinyarada maanta ras kamboni ilaa ras caseer ay hal mowqof iyo hal go-aan ay yeeshtaan oo ninka kismaayo joogo oo dhalinyarada wixii dhib anaga oo jowhar joogno hirshabelle maanta ee dhibkeena ay tahay in haddaanan dhaa iska dhaadhicinin waxaan leeyahay arintaas waa mid dhabarjab nagu ah haddana dhalinyarada uma soomaaliyeed marka waxaan dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hirshabeelle istee degmada maaragtay caasimada waa hirshabelle herjowhar ku waanina in ay mar walba ka fiiriyaan danta guud iyo danta dhalinyarada hirshabelle dhinaca kale gudoomiye abduqaadir ayaa soo jeediyey in dhalinyarada wax soo baratay loo ogolaado oo fursad loo siiyo ka mid noqoshada siyaasadda dalka wallaahi arintaas waxay siyaasada dalka dhalinyarada oga qayb qaadan karaan wacyigelin tiro badan in loo sameeyo la boushgareeyo meeshi maaragtay ay wax kaga jiraan dhalinyarada loo muujiyo kuwa wax ay gacantooda ku jirtana la fahamsiiya in xuquuqda dhalinyarada dalka soomaaliyeed ee boqolkiiba shan iyo todobaatan ayaga ay leeyihiin oo soomaali dhafdhabarkooda dhalinyarada ay tahay ayagana ay gartaan xaqooda meel iska dhigaan kuwa maanta xilka haaya hadday tahay dhaqankii hadday tahay mas-uuliyiinta sarsare isdhexgalka bulshada waa furaha lagu hanto nabadda iyo dowladnimada waxaana qayb ka ah kubadda cagta iyo kulamada heerka caalami ah oo ay ku wada hadlaan dhalinyaro badan oo ku kala nool gobolada dalka soomaaliya